in laysku waafaqo oo la doorto doorashadiisa laisku waafaqo yaa isku waafaqaya waxaa isku waafaqaya ahlulxalli waalcaqdi min almuslimiin dadka muslimiinta arrintooda guuta ee fura dadkaas hadday isku waafaqaan waa dariiqada labaad ee uu ku yimaado waay ahlulxalli waalcaqdiyaa la yidhaahdaa waxay leeyihiin culimmadu alumaraa waalculamaa wa ahli lkhibra waa culimmada madaxda iyo dadka khibrada iyo aqoonta leh dadkaasaa ahlulxalli walcaqdi la yidhahda dadkaasaa shiraya isu tegaya ayagaa nin iyaga ka mida magacaabaya taasay isku waafaqaya sidaana waa ariiqa labaaday ku timaado qodobka intaana ka bixin waa sidii ay ku timid horta sidaa waxaa ku yimid oo yacni waxa weeye ku dhacday doorashadii cumaan sooma cumaan doorashadiis saasay ku timid cumar markuu dhimanayo waa ka lix nin oo saxaabada ka mida ridwaan ullahi calayhim arrintii yidhi idinku nin ka mida iska magacaaba nin idinka idinka mida lixdii nin baa marka cumaan isla gashay soma waxaa ka midoo sidaa isaguna ku yimid cali bn abi aalib radi allahu canhu saxaabada ahlulxalli waalcaqdigoodii markaas joogay ayaa cali bn abi aalib magacaabay wahaakada taasina waa ariiqa labaad waay waa ariiqa labaad ariiqa saddexaad waxa weeyaan wa qahrihi inuu dadka xoogo xoog uu ku qabsado balaayo iyo kacdoon iyo wax intuu isku dubarijay buu ina muqooniyey markaasuu kursigii ku fadhiistay maadaama uu xoog ku yimid xoog ha lagaga saaro la dhihi maayo maxaan dhahaynaa maadaamaba uu yimid oo kursigii kusoo fadhiistay dariiquu soo maray haba khaldanaadeen laakiin maadaama hadda kursigii uu ku fadhiyo axkaamtii ha la siiyo hana la daayo hana la aeeco waa nin qasbaday meesha markaas wa qahrihi oo ninkanu meesha dariiq xunbuu u soo maraye maa meesha laga saaro laga tuuro ya jawaabtu waxa weeyaan yacni dhibaatada ka dhalanaysa yaa ka weyn isagu siduu ku yimid isagu jidku soo maray wuxuu soo mari lahaa soo mari wuxuu layn lahaa layn la wuxuu jejebin lahaa jejebi waa wax dhacay labana daba qaban karo lagama dabtegi karay laakiin hadda isagoo kursiga ku fadhiista markaynu yidhaahno aan ka tuurno maxaan u baahan nahay inaan samayno soo inaan dagaalano oo dhiigdaaso oo la kharimo oo sanado lasii cuno oo haddana in laga guulaysan la garan maayo soo ma shircadu marka meel fog bay wax ka fiirinaysaa meel fog inagu meelo dadhow baynu wax ka furinahay bani aadam baynu nahay bashar baynu nahay caqligeena iyo garaadkeenu isku meel fog ma jiro meel intaan wax aragnaa sida wax garannaa laakiin shareecadu meel fog wax ka fiirinaysa ninkan maadaama uu saa ku yimid imaamnimadiisii way fognaatay hala daayo wa qahri sidaas way macnaha jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba qahriga inay khilaafadu ku sugnaato sidaana ku timaado jamaahiirta qaba macna waana ariiqa sawaabka ah saas way macnaha ayib waxay ku miaaliyaan oo iyadana tusaale uga dhigaan imaamatu cabdilmalik bn marwan cabdilmalik bn marwan waa kii cabdullahi bn zubayr ayaa lala mubaayacooday cabdilmalik bn marwan ayaa ku baxay markaasuu ku duulay wuu dilay kadibna wadankii o dhan saa isku qabsaday cabdilmalik lamana dooranin yani waxa weyaan ninkii ka horreeyana ma magacaabin meeshuu qabsaday kadibna waxa weeyaan cabdullahi bnu zubayr intii la socotay buu ku soo duulay cabdilmalik sidaasuu boqor ku noqotay waxaa nool markaas saxaabo fara badan baa nool taabiciintii waaweynaa baa nool culimmadii baa nool sidaasaa lagu daayay soo ar wax ka hadlay iyo wax macnaa waxa weeyaan hal yani wax laga saaray yidhina ma jiro waa la hogaansan marka shareecadu yani waxa weyaan qahriga iyadana waa ku sugnaadaa imaamku waa ku yimaada macna faxul can ilfidaaci inta kale marka waa iska caddahay laakiin meesha yani marka kalijma walijmaaci meeshuuna leeyahay halkaas ayaa waxoogaa waxay wadaadada qaarkood isaga ekaatay way kala saari kari waayeen ijmaacaas iyo waxa hadda loo yaqaano doorashada dimuqraaqiyada doorashada dimuqraaqiyada doorashadii dimuqraaqiyada iyo doorashada muslimiintu ay madaxweynaha dooranayaane shareecadu taqriirsay farqibaa udhexeeya waana farqi jawhari ah dimuqraaqiyada doorashadeeda waxay ka timaadaa nin kasta oo bulshada ka mida walow safiihba ha ahaade sooma safiihba ha ahaade waxaa soo dooranaya bulshada dhammaanteed keeda waxgaradka iyo ka waxba garanayninba soma ciyaal suuqeeda kuweeda khariban xataa midka kala dhimanan caqliga lahayn kaadhkii waan doosanaya waana waana turanaya sooma taasoo kale marka yaa yaa guulaysanaya waxaa guulaysanaya ma aha nin sifaad lahoo quman inuu guulaysan waxaa guulaysanaya kolba ninkii dadka shira oo dadka dicaaful cuquulka ah intuu u sheekeeyo u afmuushaareeyo siri kara dhaqaalana ku bixin karaya soo gara saas daraaddeed barnaamijka dimuqraafiyada adiga u fiirsee nin dhaqaale leh unbaa kursiga imaan kara weligiin nidaamka dimuqraadiyada la dooranaya nin faqiiro kursiga dimuqraadiyada qaaday ma arkin ma dhici karto soomaali waa ceebaha ay leedahay wey ceebahay leeyihin laakiin waxa weeyaan ma la rabo in la muujiyo mana mana muujinaya laakiin qiraacada islaamku markii doorasho la yidhaahdo waxay qabtaa ma aha bulshada oo dhan iyo dadkan shubahada iyo waxmagaradka la gadan karo in taladii muslimiinta gacanta loo geliyo ma aha ee waxa wax dooranaya waxa weeyaan waa bulshada dadkeeda ee waxgaradka ah waa dadka loo yaqaano musalaxa fiqiga ah ahlulxalli waalcaqdi loo yaqaano oo ka kooban culimada madaxda iyo dadka waxgaradka ah garan looma baahno marka sufaha iyo dadaan waxgarad ahayn iyo dad la gadan kara iyo meesha loo geli karaa meesha waxaa ku soo baxaya marka oo dadkaasi ay dooranayaan oo meesha keenayaan ninkii diin akhlaaq dadnimo yacni waxa way karti geesinimo dabeecadihii madaxweynenimo iyo hogaannimo nin ku yimid unba halkaa imaan kara laakiin nin dhaqaala keenayna ma imaan karo nin afminshaarnima keentayna ma imaan karo nin yani dadka firayna ma imaan karayo soo farqi jawhari ama toodee baa saxsan marka caqliga markii lagu miisaamo iyo sharciga markii lagu miisaamaba doorashada shareecada islaamku ay qabtaa ka qiimo badan boqol goor waxaan dimuqraasiyadu ay qabtaa laakiin dadkeedii waa garan lahay saas ma marka waxa weeyaan ahlulxalli waalcaqdiga qodobkaas ijmaacaasi ijmaaca lagama wado dadko dhan waxaa laga wadaa dadka ahlulxalli waalcaqdiga ee ummadda taladeedu ay ka go'do dadkaasa laga wada macna wanasbuhu imaamka istaajintiisa iyo oogidiisa binafsi nas bay ahaatay naskaasi macnaha imaamkii ka horreeyay inuu magacaabo waay oo tawsiisiyo ayb walijmaaci iyo isku waafaqid dadkii talada muslimiinta hayee waxgaradka ahaa inay isku waafaqaan magacaabistiisa wa qahrihi iyo wa biqahrihi qasbashadiisa uu dadka jiiro oo qasbadaba oo kursigiiba xoog ku qabsado mar haddii arrinku sidaa yahay saddexdaa mid ka mida ku yimaadaa mid afraad bay culimada qaarkood sheegaan laakiin waa la gelin karaa saddexda mid ka mida hoosgeli kara ee fa xul buu ku yidhi xul ka reebsoonow oo ka fogow canilkhidaaci khiyaano iyo sir ka fogow muxuu ka wadaa canilkhidaacida laba macnay culimmadu ku fasirayaan wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullahi wuxuu ku fasirayaa laa tukhaadic walaa takhum buu leh adigu dadka ha khiyaamin hana sirin sirta iyo khiyaanada iska daa laakiin sheekhan iskale sharaxa kale sharaxa kale sheekha iskale oo macnaha waxa weeye ibnu maanic isagu wuxuu leeyahay yani waxa weeyaan waxaa laga wadaa utruk mukhaadacata ahlilbidac arrinku sidaas weeye yaan lagu sirinoo lagu khayaaminoo dadka ahlilbidac weyn mas'alada kugu sirin oo masale maxay kaa soo geli karaan waxay kugu siri karaan midda ugu dambaysa oo ninkii meesha qabsaday xooggana ku qabsaday inay ku yidhaahdaan maya maya maya ninkani waa nin meesha iska yimid xoog buuna ku yimid intay wax kuu qurqurxiyaan ahlulbidac ahlulahwaagu inay ku siraan oo ku dhahaan maya ninka waa inaan meesha ka saarno marka ahlulbidac iyana ku sirin intaaba imaamnimadu waa ku sugnaataaye yaan lagu khayaamin oo lagu sirin oo markaa yaan lagugu bixinin inaad markaa nin imaamnimadiisii sugnaatay aad ku baxdo ood ku kacdood la dagaalanto yani yaan sidaa lagu sirin bule macnaha وشرطه الإسلام والحرية عدالة وسمع مع الدرية وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحكما منك مرحلة الله دور لا يشرد ثانو بحيما منك أن مرحلة كدقنا تلما من يبو ليه مريه بالبال يا منك الله ميرها كليه مية ما شايف الله ميرها معناه الأكثر كمان طيب وشرطه شرط جيسة منك إمامك شرط جيسة وحوي الإسلام برضو وين الإسلام والحرية يحرمه عدالة يعدالة سمع مقل مع الدرية وقال إن شاء الله لقبه الدرية معرفة الله ولا معنى وإنه معرفة لي يقرف وأن يكون وإنه يهمين قريش قريش وإنه مكمله عالما وإنه يهمد عالمة ودين تقرلي مكلفا وإنه يهي مد كالنفوري أو لا كلفيه يعني كان جاري عقلنا له ذا خبرة وإنه ويأرجمه صاحبه وحاكما من حاكم وضد نملا وإلي ووحي حكمك وقارف فلين كرع شروطه سنه شرط الكواد وين الإسلام يهبي حدوه قال يهي ومن نقول المسلمين ثم رحمه الله فبيحر سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلا إله سبحانه وتعالى قال هذا أمني إليه إن المؤمنين تذكركم لما دلوا مرح الله سيد أي ليس أي ملاح أقول القرآن مرنا إلهي أمه سبحانه وتعالى طيب حبيق مسلم أهاء يسوى إسلام إن شاء الله يرد السيء وردوه معلم أنت وينه وأن يصار وأن يصار لكن ودي أول له هيوه طيب مكوائن إسلامي قال ملاح لنا حكم شرط قال لنا وحوي الحرية وين حرية waxaa meeshaa baxaya addoonki addoonku imaamnimada muslimiinta ee ma noqon kara imaamka weyn ma noqon karayo leanna isagaaba laleeyahay sooma isagaaba laleeyahay isagaaba xoolo ahaan oo kale loo isticmaalayo suuqa la geysanayaayo sayidbu hoos yimaada min la leeyahay see waa hawsha muslimiinta u qabanaya culimadu waxay leeyahay waa maxalu ijmaac oo ibnu bataan iyo sheekhu shanqiiti caleyh raxmatullahi iyo dhammaantood waxay leeyihiin waa laisku waafaqsan yahay addoonku inuusan muslimiinta u noqon karin imaam su-aal baa timid oo xadiidkii ka warramaa layidhi oo nabigu yuri sal lla lay slam ismacuu wa atiicuu wain istucmila calaykum cabdun xabashiyun kaana ra'sahu zabida nabigu wuxu uri sal lay slam madaxda maqla oo adeeca xataa haddii madax la idinka dhigo addoon xabashi ah oo madaxiisa aada weydo xabad zabiib ah yani timihiisu adag yihiin waay xataa addoon noocaas haddii madax laydinka dhigo warkiisa yeela amarkiisana qaata bu nabi sal alay slam marka waa xadiiska inuu noqon karo kama muuqato cabdun xabashiyin baa layidhi xadiiska waxaa lagaga jawaabayaa yani xadiisku wuxuu ishaarayaa uun haayo haayo ishaaraya haayadiina xataa ma marka qaarkood wax suuroobi kara xataa ma noqoto مثلا واحد تصاروا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من بنى لله مسجدا كمصحف قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة روحي إلهي جري أبس مساجد روحي إلهي أبس ولو قياستي صحابة لأكاته سنجرت ميسي فريستي أكمها لغته أما هوا كسو يرالي مساجد روحي إلهي أبس إلهي تسلم جري أبسه meel shimbirta meesha fadhiisatay ukunta dhigata dubac meeshaas masaajid ma noqon karto ya hal ruux xataa kuma tukan karo wax ka sii yar iska wadhaa marka ma aha way suuroobi kartaa ma ma suuroobi karto laakiin waxaa laga wadaa mubaalago iyo haaya laga wadaa sooma tanna waa sidoo kaleeto oo waa mubaalago iyo haayo u yahay macna ee addoon inuu muslimiinta madax u noqonayo maaha saas macna طيب شرطك سبحانه وحوي العدالة وإنه عدلية عدالة وحا لقبضها وإنه يروح دين تكتوصا مروءنا له هو السباس في دين صلى الله إيمانية وحياني حرام تأهانا كفوقانية عديك كتلبها إسلامك وحا انت دير وإنه يصاحب مروءة مروءة وحل الآلة وحيالها بلشد أي تحجلس بلشد إلده هذا يبقى كذا قحل وإنه يسكدها يكفوقان ولو دينك ويسا الحرام تلقنا يعني وحياله ما عزوك رجل الله يعني وحياله وحاسي لك خوارم المروءة ليلة والروح وحوها حسنة ديسة يجب بيزنة ما كمان حسنة وإيه هو حسنة ديسة إلا شنك فاسي معنا ويقول ثانيا مثلا ويعني وحوها الأي صلاة أبنها مثلا هديد بلد كان لدي يقامون كان الدفع حسنة بني إيري مدح يولد الدتان ومدح أما عمامد أما كوفية ساران وإنه وصل مدح قوي سنة لماذا؟ لأن من خوارج المروءة حسمة دي بوحود جنس صلاة inuu madaxa qaybsamo xaraamba way xaraam maaha laakiin aragtida bulshada baa la doonayaa ninka madaxda u noqonaya nin bulshada indhaheeda buuxin kara waa inuu soo ma oo bulshadu ka hiilaysanayso oy qadarinayso waa inuu laanna berrinta amar buu bixin doonaa amar baa ka fulfili doona dowladdiibuu maamulaya hadduusan bulshada dhexeedaba uusan xismad ku lahayn dowladda amarkeedana qiimayaalo maayo soo ma marka xataa waxyaalahaasi yani khawaarij umuruha waa inuu iska ilaaliyo saasaa cadaaladda la yidhahda samcun maqalka oo waxaa laga wadaa iyadana dhagoolaha ruuxa dhagahala imaamkiiba filimiintama noqon karo leanna seedu wax u maamulay hadduu dhagala yahay ya soomaadka waa adagtay aad u adagtay dhagala-aan iyo maamul weyn iyo madaxweynenimo waxoogaa waa waxmayar keenaysa ayib maca dariyati dariyada wuxuu ka wadaa iyadana maca dariyati dariyada wuxuu ka wadaa waa inuu aqoon u leeyahay siyaasadda iyo axwaasha iyo maamulka waa inuu nin aqoon iyo garasho iyo caqli u leeyahay dabi muqafala waa inuusan ahayn nacan nacas maskaxdiisu dahaadan tahay oo laga ludmeersan karo waa inuusan ahayn saas wey maanaa nin foojigan oo garasho leh oo qaabka bini aadamka loo maamulo garanaya oo axwaasha dadka kale garanaya ruux noocaasoo kalea waa inuu yahay macadariya ay macrifat iyo biaxwaali siyaasa siyaasada iyo axwaasheedi waa inaan la sidi karin ninka haddaan nin rabi a mee sii geyno oo berrito gaaladii uu la kulmay iyo dowladuhu qaabilahayey iyo wixii la saxiixayay waxa laga hadlayaba waxaan macno lahaynba uu muslimiinta u saxo soo dhib maaha go-aamaduu qaadanayay iyo wuxuu fulinayay iyo bulshada maamulkeedi waa meel khatar ah saas daraaddeed waa inuu yahay yani waxawy saaxiba macrifatin bisiyaasati wa macrifatin bilaxwaal saasaan raba macna ayib wa an yakuuna min qurayshin shardiga kale waa inuu quraysh yahay waa inuu yahay qurayshi quraysh waa qoyskii nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh qoyskaas shardigaasi wuxuu u yaallaa imaamka weyn ee muslimiinto dhan hoos imaamaya shuruuddana dhan isaga u taalla macnaha aan ka hadlayna waa ayib shardigaasi axaadiista nebiga sal alay wasalam ayaa ku soo aroortay oo xadiiska mutawaatirka ah culimo badan leeyihin waa mutawaatir sida masalan yani duruq badan bu le xadiidka ibni xasmi caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay xadiidkaasi jaa majii'a tawaatur buu leeyahay ibn xajar alcasqalaani isaguna wuxuu leey waqad jamactu turuqahu min naxwi arbaciina صaxaabiya lama balaganii ana bacda fudalaءi اlcasri dakara anahu lam yarid ila can abi bakrin sidiq buuri wuxuu yidhi ibnu xajar toddobaa afartan saxaabi ayaan xadiidka duruqdiisa ayaan ka kulmiyey buuri ibnu xasmine wuxuu leeyahay xadiidku balaga mablaga tawaatur waa mutawaatir buu leeyay xadiidku marka waa xadiid mutawaatira waa xadiidka uu odhanaya nebigu ala'imatu min quraysh madaxda quraysh bay ka timaada dhuruucda xadiidka qaar ka mida waxay leeyihiin intay diinta oogayaan ee ummadda ay diinta ku maamulayaan haddii ay diinta ka tagaan wuxuu nebigu ku yidhi markaad diinta ka tagtaan allah wuxuu idinku soo saari doonaa qolyo idin diira sida yacni waxa weeye qoriga ama laanta loo diiroo kaleeto diirka sida looga qaado kale qolo idiin diirta diinaa idinku soo saari doonaa buu nebigu sal alay slm marka alaimatu min quraysh waa xadiis mutawaatir ah a'immada qaar ka midana masaladaa waxay tilmaamayna inay tahay ijmaac laysku waafaqsan yahay waxaa ka mid alimaam nawowi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahy hadihi alaxaadiisu wagayruha dalilun daahirun cala ana alkhilaafata mukhtasatun biquraysh laa yajuuzu caqduha liaxadin min gayrihim wacala hada incaqada alijmaacu fi zamani asaxaabati waltaabiciina faman bacdahum bilaxaadiisi saxiixatihim saxaabada iyo taabiciinta iyo culimadii ka dambaysayda waa laysku waafaqsan yahay sharti inuu yahay ninka imaamka weyn muslimiinta u noqonay inuu qurayshi yahay ayib ijmaaca waxaa soo guriyey isagana qaadi ciyaad waxaa soo guriyey maawardi waxaa soo guriyey iiji waxaa soo guriyey ibn khalduun waxaa soo guriyey abu xamdi alghazali iyo keyrkood inay ummadda isku waafaqsantay laakiin culimada qaarkood khilaaf bay sheegayaan in masala isku khilaafsan yahay ayib marka an yakuuna qurashiya meeshaa waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood yidhahdaan waana sida ay cilmaaniyiinta iyo dadka mabaajiida ka soo xigta caqlaaniyiinta ay tarwiijiyaan oo kaalay muslimiinta madaxnimadooda hal reer maxaa loo siiyey ayaa quraysh maxaa loo siiyey soo cadaalad daran ma saa inay dhaan baa laga yaaba jawaabtoodu waxa weeyaan waxani waa waxyi ilaahay baa subxana watacaala sidaa wax u maamulay hadduu alla saa wax u maamulay xaq miyaynu ugu leenahay inaan nidhaahno maxaad madaxnimada quraysh keliya ugu dhigtay ya laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun haddaadba mu'mintood iimaan sheeganayso waa inaad sallimto waa inaad sallimto ood sidaa u ogolaato waa laanna iimaankaa qasbay xikmadda ku jirtana ilahi baa garanaya subxana watacala saas way maana nabigana waxbuu ka tilmaamay waa inuu ninku yahay caalim yahay shardiga kale waa inuu caalim yahay caalimka wuxuu ka wadaa sida sheekh ibnu cuthaymiin uu leeyahay waa inuu ah- axwaasha khilaafada iyo waxay rabto waa inuu garanayo ee lagama wado caalimka sharciga buu leeyahay laakiin sheekha ibnu maalic isagu wuxuu leeyahay caaliman ay bilaxkaami sharciya saasaana mudayna fiicanta عالما بالاحكام الشرعيه لانه waxaan soo marnay maca dariyati baynu soo marnay soo ma dariyada waxa weeye waa inuu garanayo axwaashii qaabka wax loo maamulo caalimantu marka waa inay ku dhacdo waa inuu garanayo axkaamtii shareecada saas wey maana dad kutubta masalan ka hadlaysa xukaamta aad fiirisiyo shuruudtooda way ku darayaan inuu diinta wax ka yaqaano macna saas weeyaan mukallafan waa inuu yahay oo mukallafka waxaa laga wadaa iyadana waa inuu qaangaadhna yahay caaqilna yahay ilmo yaroon qaangaadhin ma noqon karo majnuun waalan oo caqligiisu dhiman yahayna ma noqon karo mukallaf waa inuu yahay daa khibratin waa inuu yahay ruux yacni khibrad leh experience ama yani yani waxa weeyaan yani leh waayo aragnimo leh waayo aragnimo wuxuu u leeyahay yacni bini aadamka iyo maamulkooda iyo dhaqanka iyo yuu waayo aragnimo u leeyahay waayo aragnimadu waxaa laga wadaa macnaheedu waxa weye waa inuu soo ahaan jiro madaxnimo ilan waayo aragnimadu waxay timaadaa da iyo la soo noolaansho iyo la dhaqan iyo ixtikaag iyo bay ku timaadaa sidaas daraaddeed nin waayo araga hadduu meesha joogo iyo ninaan waayo arag ahayn yaa la hormarinaya ninka waayo araggaa baa la hormarinaya saas maana لأن nolosha bini aadamka maamulkeeda inta badan baa waaya aragnimada u khuduucda maana wa xaakiman waa inuu xaakim yahay xaakimnimada waxaa laga wadaa waa inuu yahay ruux nin dadnimo leh an yakuuna daa shakhsiyatin yastatiicu biha tanfiida xukmihi waa inuu yahay mid dadnimo leh dadnimo oo xukunkuu gaadho ku fulin karo waa inuu leeyahay xaakimka saas laga wadaa ilan dad jilicsan baa jira sooma dad jilicsan oo intay xukum gaadhaan haddana xukunkii ay gaadheen dadnimo ay ku furiyaan aan lahayn baa jira sooma waa inuu nin casiimo leeyahay go-aan leh go-aankuu gaadhana dadnimaduu ku fulin lahaa waa inuu leeyahay xaakimka saasaa laga wada xaakiman waa inuu yahay waa nin xukunkuu qaato fulin kara inuu yahay wey ee nin jilecsan oo dabacsan waa inuu farhay laanna jileecaasi jileecaas aimada salafka nin ka mid a usuusna oo la weydiiyey waxaa la yidhi nin waxoogaa cibaadadiisi iyo dhacadiisi iyo si wax ka yihiin laakiin xaasim ah oo nin adag oo go-aan leh ah iyo nin taqi ahoo dhaaca badan oo cibaadaad badanoo laakiin jilicsan kee wax u dhiibanaa baa layidhi wuxuu yidhi kaas jilicsan kaas jilicsan ee taqigaa taqwadiisa isagaa iskale laakiin ninkan adag ee hawsha ka bixi kara adaygiisana ummadda anfacayo kaa wax u dhiiban ficlan waa saas leanna meeshan waxay u baahan tahay yani waxa weye intay cibaado iyo taqwo iyo daaco badan iyo zuhdi iyo intay u baahan tahay waxaa ka badan intay u baahan tahay ragalnimo iyo dadnimo ay u baahan tahay saas maa sidaas daraaddeed xaakigan waa inuu dadnimo leeyahay wax ku fuliy wa shartuhu alislaamu walxuriyati iyo xornimo waa inuu xor yahay cadaalatu way waa inuu caadil yahay diinta ku toosan yahay samcu way maqal waa inuusan waa inuu waa inuu dhagale wax maqal jirin maca dariyati ogaansho uu og yahay yani axwaasha iyo siyaasadda iyo qaabka wax loo maamulo waa an yakuuna inuu yahay min qurayshin caalima waa inuu yahay shareecada nin wax ka garanayo mukallafa waa inuu yahay mid mukallaf oo shareecadu xil saartay oo qaangaadna ah caqlina leh daa khibratin waayo aragnimo u saaxiiba wa xaakiman nin xukumku gaadho fulin karo dadnimo lena waa inuu yahay hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانه الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فيقول الله رحمه الله تعالى وكن مطيعا امره فيما امر ما لم يكن بمنكر فيحتذر waxaan ku soo raxsanay oo sheekh ka hadlayay mabaaxiftii ku saabsanayd imaamka muslimiinta hogaaminaya iyo sida uu laga maarmaan u yahay iyo shuruudiisa iyo qaabka uu ku imaanayo ama dariiqada uu ku yimaado heeraas ka hadlayay isla wuxuu sii wadaa axkaamtii a'immada taqriiban imaamku marka laba dhinac buu uga hadlayaa midda hore wax weeyaan a'immada iyo madaxda maxaa mas-uuliyadoo saaran oo xilka saarani muxuu yahay waa kii uu ka soo hadlay oo darsigeennu hore uu aad uga soo hadlay mas-uuliyaadka saaran madaxda haddana meesha wuxuu ka hadlayaa mas-uuliyadda iyo xilka saaran shaaciyadda iyo dadweynaha iyo xaqa ay ku leeyihiin madaxda ku leedahay wuxuu marka waa kun ahaw mutiican mid adeeca amrahu amiirka amarkiisa fii maa shay dhexdii mid ku adeeca amara uu amray maa lam yakun hadduusan ahayn amarkiisu bimunkarin mid la inkiray hadduusan ahayn oo sharcigu inkiray oo fa yuxtadar markaa waa laga digtoonaanaya hadduu munkar noqdo yuxtadar marka waa laga digtoonaanayo lagu raaci maayo macna macnaheedu wuxuu ka wadaa a'immadu waxay ku leeyihiin raciyadda xaqa ay ku leeyihiin waxa weeyaan inay amarkooda maqlaan oo yeelaan oy ateecaan allah subxaana wa tacaala qur-aanka ayuu ku amray nabiguna sal alla alay waslam xadiiskiisa aada u badan ayuu arrintaa iyadaa rasuulku iyo ku tilmaamay ama uu ku sheegay sheekh alislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay labadaa arrimood oo midna madaxda laga rabo midna dadweynaha iyo raciyadda laga rabo laba aayadoodoo qur-aanka isku xigta waa alla ku sheegay subxana wa tacaala aayadda madaxda waxa weeyaan waa midda ah xuquuqda madaxda lagu leeyahay ina allaha yamuru ya'murukum an tu'addu alamaanaati ila ahliha waida xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl allah subxaana wa tacala wuxuu idin amraya ammaanooyinka inaad gudataan oo ehelkiiyo dadkii iska lahaa u gudataan dadka markaad xukumaysaanna cadaalad inaad ku kala xukumtaan aayaddaasi waxay u taallaa buu leeyahay madaxda aayadda ku xigta rabbi wuxu uhi subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu alrasuula wa uli lamri minkum dadka allah iyo rasuulkiisa rumeeyey alla ateeca rasuulkiisa ateeca kuwa arrinkiina u saaxiibka ee taladiina gacanta ku hayaan ateeca wa uli lmri marka ulil amri waxay tilmaamaysaa xaqa ay madaxdu ku leedahay raciyadda oo inay ateecaan lianna ulil amriga baa waxay culimmadu ku fasiraan waa alumaraa waalculamaa waa madaxda iyo culimmada ayaa lagu fasiraa macnaha ayib marka sheekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi sidaasuu ley waana sida daahirka aayadda ka muuqato we axaadiista nabiga sal alla lay wasalam ayadu aad bay u fara badanta hadalkaa sheikhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi akhirkiisa wuxuu odhanayaa haddii madaxdii iyo raciyaddii ay murmaan oo meeshii umuran yimaado isqabsi yimaado ayaddu waxay tilmaantay meeshay ula noqon lahayn fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul ayadda hore waa madaxda xaqooda aayadda dambe qaybteeda hore waa waxaan dhigi laha aayadda hore waa dadweynaha xaqooda aayadda dambena qaybteeda hore waa madaxda xaqooda haddii isku dhac yimaadana meeshii loo noqon lahaa fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga uu celiya salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas macna axaadiista nabiga sal lay slam aad bay u fara badan tahay saxiixaynka iyo sunanka iyo kulli kutubtao dhan bay ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiiska cabdillahi ibni cumar radi allahu canhu wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi sal lla lay slam cala almari almuslimi alsamcu waltaaca fima axaba wa kariha ruuxa muslimka korkiisa waxaa oo laga rabaa inuu wax maqlo waxna yeelo madaxda maqlo warkoodana yeelo wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahay fiima axaba wa kariha keliyata ma aha waxaad raalli ku tahay hadday kuu diraan waxay kuu dirayaanay ku amrayaanay ay yani bulshada amrayaan ama jeclow ama ha jeclaan waa inaad amarkooda qaadato nabigu wuxu uri sal lla alay waslam ila an yu'mara bimacصiyati اllah fain umira bimacصiyati اllahi falaa samca walaa طaaca bunab islam inay madaxdu dadka amraan macsiyada ilahay mooye oo haddii markaasi uu amarkoodu noqdo macsiyo ilaahay wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam falaa samca walaa طaaca markaa maqal lama jiro iyo elidna ma jiro qaydkaas shardigaas wey leedahay macnaha ayb waana midka uu sheekhu ku xidhay wuxuu yidhi wakun mutiican amrahu fiima amar maa lam yakun bimunkarin amarka ninka madaxdaa ka soo fuliya hadduu munkar yahay oo shay shareecadu diiday uu yahay oo shay ilaahay raalli uusan ka ahay oo macsiya hadduu yahay fayuxtadar marka waa laga fogaanaya laga qaadan waayo lagala yeelaya saas wey macna lianna allahu tabaaraka watacaala axaqu an yutaac saas wey macna ilahay baa ka xaq weyn subxana watacala marka waa sida waalidkao kale waalidka ha la ateeco ha loo baarnimo sameeyo amarkooda ha la qataan laakiin waalidka haddii xaqii ilaahay ay meel kaga dhacaan marka laa samca walaa taaca saas wey maana laa samca walaa taaca leanna kulligood ilahi subxana wa tacala baa ka xaqiya ayib garanay hadduu imaamku yahay marka caadil yahay oo ninka madaxda ah xuquuqda uu bulshadiisa kuleeyahay yeelitaan wixii khayra inay ku garabsiiyaan iyo inay daacad u noqdaan iyo inay u nasaxeeyaan saas daraaddeed baa nabigeena wuxu uhi sal lla alay wasalam xadiid saxiix muslim ku yimid min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu uhi sal lla alay wasalam ina allaha yarda lakum talaatan ilaahi subxana wa tacala saddex buu raalli idinka yahay an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an inaad caabudaan keligii oydaan cid lama walaajinin wa an tactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu inaad kitaabka ilaahay qabsataan oo aydan kala tegin wa an tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum iyo inaad u naseexaysaan cidda ilaahay taladiina u dhiibay macnaha waxa weeye in aad daacadna u noqotaan isla markaa ugu kaalmaysaan waajibkaa sidii u gudan lahay oo yani waxa weye naseexo loo gudbiyo loo naseexay saas wey maana ayib marka naseexadaasay ku leeyihin haddii marka ay timaado ay dhacdo in madaxdii ay cadaaladii ka baxdo oo xuquuqdii bulshadu ay ku lahayd ay gudan waayaan ama aynba noqdaan a'immatul jawr oo dulmi iyo macaasi iyo gunuub iyo ay ku kacaan weli xaqoodii ma lagu leeyahay mise xaqoodii waa dhacaya a'immada jawrka ka yimaada iyo cadaaladxumada ka timaada iyo fisqiga ka yimaadaayo xaqii ay bulshada ku lahaayeen ee raciyadda ku lahaayeen ma ridhayso sidoodiibay u taageen jawrkoodu iyagu jiraan laakiin ayagoo jaa'iriin ah adiga wixii ay ku fareen hadduu yahay dhaaco ilaahay waa inaad qaadato xalayse waanagii soo marnay shuruuda imaamnimada shuruudan soo marnay oo dhan markii laga reebo shardiga ugu horreeyey oo islaamnimada ah inta kale oo dhan waxaa la yidhahdaa waa shartun fi libtidaa walaysa shartan fi dawaam baa la dhahay islaamnimadu waa shartun fi libtidaa wa fi dawaam bilowga hore markuu imaam inoo noqonayo waa inuu muslim yaha waa shart imaamnimadiisu inay sii baaqi ahaatana waa inuu muslim islaamnimadii baaqi kusii ahaato taasi waa inay shartun fi libtidaa wadawaan baa la dhaha laakiin intii kaleo dhan cadaaladii oo kaleeto maalan arrimihi aan soo sheegna oo kaleo dhan waxaa la yidhaahdaa waa shartun fi libtidaa laa fi dawaam maxaa laga wadaa yani marka hore la dooranayo waa in nin caadil ameerka la geysta laakiin hadday dhacdo isagoo caadila inta meerka la geystay inuu faasiq noqday oo dib uu ka faasiqooday imaamnimadiisii ma baxaysa meesha ma ka baxaysa ya maya maya imaamnimadiisii qaa'ida weli ahaanayso isagoo faasiqoo jaa'ir ah buu wuxuu yeelanayaa xuquuqdii a'immada caadiliinta ay lahaayeen waa in la maqlo oo la ateeco filmacruuf saas way maana marka yani haddii fisku uu ka yimaado a'immada daacadoodii way leeyihiin oo xaqoodii way leeyihiin waxaana kutusaya arrimaha isaga xadiis fara axaadiis fara badan oo nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo uu ka mid yahay xadiiska cawf bni malik marfuuca oo imaam muslim uu soo saaray nabigu wuxu uhi sal lla alay wasalam khiyaaru a'immatikum aladiina tuxibuunahum wa yuxibuunakum wa tusalluuna calayhim wa yusalluuna calaykum wa shiraaru a'immatikum aladiina tubgiduunahum wa yubgiduunakum wa talcanuunahum wa yalcanuunakum فقلنا يا رسول الله أفلا ننادبهم بالسيف عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة وقلبه سورة يفر ألا من ولي عليه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن ولا ينزعن يدا من طاعة الله حديث النص كده مسألة نبي جفر صلى الله عليه وسلم مدح بنا كوة أخيارتي وحي وقوة أتعشهم يبنى إذن تعل أدد عيسان يبنى إذن تعية مدح بنا كوة شركة بغانا شركة لنا وحوي كوة أدنعبتهم يبنى إذن لعب أن لعنبان والهبارتان يبنى إذن لعنبا مركز الصحابة واحد النبي قال له حرمتوا مرة بها الكجابية هديك الجابية إلا يسمعي ولا يسمعنبي haddii nimanka halkaa gaadhay ee sharka aad ku sheegtay maanu markaasi seefkula dagaalamana meesha seef kaga qaadno nabigu wuxu uhi sal ly slam maya intay salaada oogayaan bu nabigu sal lay slam maa aqaamu fiikum salaa u fiis sharnimadooda iyo fasaadkooda iyo jawrkooda iyo maya intay salaada oogayaan ila salaada waxay ramsi u tahay intay islaamka yihiin intay salaada oogayaan maya bu rasulku sal lay slam hala dagaalamina markaasuu nabigu sii wada wuxuu yidhi ruuxii nin madax looga dhigo oo arka ninkii madaxdiisa ahaa oo macsiyo ilaahay la imaanayo ha karaahaysto macsiyada uu la imaanayo oo qalbiga ha ka naco laakiin walaa yanzicanna yadan min taacatihi ka amar qaadashadiisii iyo ka dambayntiisii yuusan gacan ka siinin macnaa waxaa laga wadaa yuusan ka hoosbix yuusan ka hoosbix marka walow yani wax weeyaan fiski hala yimaadeen walow jawr hala yimaadeen intay daa'iratulislaam ku jiraan xuquuqdii imaamnimo waa leeyihi amar qaadashadii daacadii khayrka loogu kaalmeeyo in loo naseexeeyo khalaqkooda looga naseexeeyo midda iyada macnaha wax weeyaan xuquuqdooda waa leeyihi ayib xadiisku wuxuu nasku yahay marka a'immatul jawrka ku bixitaankooda inaysan bannaanayn in xoog iyo seef loo isticmaalo inaysan bannaanayn buu xadiidku nas ku yahay waana mas'alada yani muttafaqa bayna ahli الsunna waاljamaca kutubta caqiidadana ay aimadu ku taqriiriyeen in imaamka jawrkiisu uusan keenaynin in lagu baxo oo laga hor yimaado oo lagu kaco oo lala dagaalamo bal ay tahay yani waxa weeye macsiyo iyo dembi iyo dariiq khilaafsan dariiqii kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga sal lay slm iyo manhajka salafka bal waxa weeye waa ariiq alkhawaarij wariiqu lkhawaarij in jawrka a'immada loo isticmaalo bixitaan lagu baxo oo looga dhigto yani loo yani wax weya laga dhigto wasiilo lagu gaadho ku bixitaankooda xadiidka cibaadat musaam sidoo kale saxiix muslimka ku yaalla nebigu sal alay wasalam waxyaaluhu saxaabada kula dardaarmay wuxuu ku daray wacalaa anlaa nunaazica alamra ahlahu ila an taraw kufran bawaacan cindakum min allahi fiihi burhaan nebigu sal lay slam saxaabada wuxuu ku yidhi arrinta maamulka iyo madaxnimada dadka haya ha ku qabsanina hana kula dagaalamina ha kula murmina ilaa inaad aragtaan gaalnimo cad oo agtiinna burhaan iyo xuja cad oo xagga ilaahay ka timid ay ay ay agtiinna inay tahay mooye ilaa inaad aragtaan wuxuuse waxaa la yidhi ilaa an tarow inaad aragtaan mooye xujada keeni karta a'immada in loogu baxo waa inay tahay xujo la arkahayo faran wey ta'kiid wa midda labaad waxaa la yidhi kufri waxaa la daba dhigay bawaaxan waa inuu iska cadiya oo ta'wiili waxba aqbalay ta'wiil ta'wiili hadday noqoto masaladu maya waa lasii xoojiyo waxaa la yidhi cindakum min allah xujada loo cuskanayaay sheheel baa yidhi maaha waa inay min allahi tahay xujada loo cuskanayo ee burhaantu waa inay min allahi tahay min almadhab alfulani iyo min sheekh hibaal fulan iyo min min kitaab fulan iyo ma soconayso min allahi baa layidhi xujada waa la sii adkeeye waxaa la yidhi burhaanun burhaankana waxa la yidhi waa daliilka waadixa intaasoo ta'kiidaad buu nabigu dirmay salawatu rabbi wasalam caleyh sidaas daraaddeed intaa waxaa laga taxadarayaa in mujaradu ta'wiil dhiig lagu daadiyo oo madaxdii loogu kaco oo dowladihii looga hor yimaado maxaa sidaa loogu taxadaraya baa su-aal is weydiinay waxa weeyaan oo nebiguna sal lla alay wasalam taxadarkaa u samaynaya a'immaduna ay mas'alada xoogga u saareen li'anna kacboonka madaxda lagu sameeyahay inta badan wuxuu dhaliyaa uun mafaasid ka fara badan jawrka a'imada sax a'imada jawrkooda iyo fisqigoodu soo mafsado ma aha waa shar sooma laakiin sharka marka la daaweynayo ma sharka weyn baa lagu daaweeya maya sharka intii shar ka weyn lagu daaweyn lahaa oo lagu bedeli lahaa sharkaa yarkaa baati ha ahaada waa min baabi irtikaabi akhafi dararayn waay laba dhibaataa meesha taalla jawrkooda iyo dhibaato ka weyn in lagula dhaqmo lagu lagu zuuliyo in lagu dayo in lagu zuuliyo dhiigdaato oo wax kharimo oo nabadgelyadii wax noqoto oo ummadda isku dhex daadato marka sharka sharkoodan iyo fasaadkoodan iyo jawrkoodan ha loo dulqaato intii dhib ka weyn iman laha meel fog baa marka wax laga fiirinaya maxaa yeelay sidii aimada salafka qaar ka mida ay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa ستون ليلة وحالي لدى ستون ليلة بلا إما ستون ليلة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام لحدا صنع وإمام جائر أه وظالم أه وكهفته أيا وحي إمامتا هل هذين وإمام الآن أه lixdan kaa sanow ninkaa madaxda khariban uu beesha joogo waxaa ka shar badan hal habeen oo ummadda madaxla-aanay ku dhacday oo laisku dhex dhaatay saas daraaddeed waxankadaasa in sidiisaa loogu dulqaato ayay shareecadu qabtaay oo u dulqaato nebigu wuxu uri sal lla alay wasalam yacni xataa xoolahaaga ha qaato oo dhabarkaaga ha garaaco oo dhibha kugu sameeyo abudar markuu nebigu la dardaarmay sal lla alay wasalam walow daraba dahraka wa akhada maalaka u dulqaaday buu nebigu uri sal lla alay wasalam فقرد واحد إلى أحاديث سعودنا النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل دون عرض فهو شهيد نفسه الجلية روحة كدلية كوحة جدا يهبون منك مرحلة هاية من قتل دون مال فهو شهيد سوق الميت ولا بقى الميت أفراد كلام المسلمين تعالى أما هذين مرحلة هاي ولا تحديد أنا بدله badalkii aad ku kici lahayd mafaasid kale iyo dhibaatooyin kale aad la imaan lahayd aimada jawrka marka iyo dulmiga iyo fisqiga xukunkooda waa sidaas raciyadda way ku leeyihiin xaqoodii xadiidka kale nebiga sal ly slm waxaa ku sugan markay yidhaahdeen xaqoodii inayna gudanaynin nabigu sheegay wuxuu nebigu uri sal ly wasalam kay iyagu idinku leeyihiin u guta midkaad kula haydeenna ilaahay u daaya subxana wa tacala allah waa idinka goyn doona laakiin ha noqonina ha ka ficil la qaadanina maadaama kaanagii aan ka weynay xoog baanu kaga raafanaynaa maya hadduu eexdo hadduu fiski ku kaco hadduu wax kharidayo bisharti waxa weeyaan inuusan un islaamnimada ka baxo xataa hadduu islaamnimada ka baxo gaaloobo zuulintiisa marka la zuulinayo waxaa sharti u ah in awood loo hayo iyada waa sharti leanna axkaamta shareecada oo dhan bima fiiha salaada iyo soonka iyo xajka iyo jihaadka iyo kulli shardiga waxay ku xidhan tahay istidaacada sooma istidaacadu waa waa qeyd axkaamta shareecada dhan ay wada noqonayaan saas daraaddeed xataa kaafir hadduu ku haysto oo gaal uu yahay ninka madaxda zuulintiisiiyo meesha oo laga fisbiixo oo la bedelaayay shardi waxa waa in awood loo hayo haddaan awood loo haynin tilaabada la qaadaayo waxay noqon kartaa ujiiddaata bis oo markaasi natiijo la-aan saas daraaddeed rasuulkeena sal lay wasalam muddo dheer muddo dheer buu yacni quraysh iyo odayaasheedii iyo maamulkeedii nebigu ku hoos noola oo shirki la samaynayay oo fasaad la samaynayay oo nebigu waxba uusan ka qaban karin salawatu rabbi wasalaamu caleyh soma madiine markuu tago dowladda aasaasay oo nidaam helay oo awood helay ayuu rasuulku salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka awooddiisii uu isticmaalay intii makala tegay saxaabada wuxuu lahaa gaab iyo daaye jojiye marka waxa weye maxaa waxyaala bada wax kama qaban kara waxaadan wax ka qaban karayna haddii aad laacdo oo aad isku daydo waadan kufi fasaad fara badan iyo dhibaatooyin fara badanna waad geysan marka walow kaana gaal ba ahaado sax gaalku inuu muslimka u taliya maaha inuu madax u ahaadana maaha waa in la zuuliyo laakiin marka la zuulinayo waa in awoodeedii iyo tabarteedii la hayo way haddii aan la haynin markaa mowqifku waxa weeyaan sabra way kufuu aydiyakum waaqiimu salaata markaa imaanaysaayo sabra ilaa aad ka gaadhayso meeshii iyo awooddii aad markaa ku bedeli lahayd saas way macanaha ayib aimada jawrka marka iyo dulmiga yacni waxa weye xaqii taacada waa leeyihin taa unbaa inala gashay laakiin sharti waxa waxay ku amrayaanad kaga amar qaadanayso ee ka yeelaysa waa inay taacada ilahay ku subxana watacala sidii xadiiska hadda aan akhriyaynaba nabigu sal lla alay wasalam uu ku sheegay saas wey macana haddii uu isagu uu yani dunuubna sameeyo uu daa'irna yahay faasiq yahay laakiin shayga adiga uu ku amrayo ay dhaaco ilaahay tahay shayga dhaacada adigu uu ku amrayo unbaad samayn isaga fisqigiisa iyo jawrkiisana qalbigaad ka nacay haddaad naseexayn kartana waad naseexaynaysa saas wey macana wixii waajibaad diinayaha uu gudanay khayrka uu gudanayana waad ku garab istaaji khayrka uu gudanayana waad ku garab istaaji saas daraaddeed baa aimadu kutubtooda waxay ku qoraan kutubta sunnada caqiidada abu jacfar saxaawi oo kale siduu leeyahay inta badan faqradaasi kama marna kutubta caqiidada ee salaf wuxuu leeyahay waalxaju waaljihaadu maadiyaani maca uli lamri min almuslimiina barihim wa faajirihim ila qiyaami asaaca laa yubtiluhuma shayun walaa yanquduhuma macnaha waxa weeyaan jihaadka iyo xajka iyo acmaasha wan wanaagsan ee a'immadu qabanayso way jirayaan oo waxaa lala qabanayaa madaxda muslimiinta la jirankoodaa la qabanaya ama baari ha ahaado oo caadil ha ahaado imaamkaas ama faajir ha ahaado ilaa qiyaamu saaca ka imaanaysa wax burinayana ma jiro marka hadduu jamaacadii oogayo salaadihii jamaacaadka waa kaalmayn haddii jihaadkii oogayo waa la geli fujuurkiisa ahaado waa la geli macnaa waxa wey waa kala qayb qaadan haddii uu maala waxa way maarata xajkii uu ummaddii hogaaminayo waad raaci wixii khayre isagu uu samaynaya dhaaco ilaahay waad ku raacaysa waad ugu kalmay wixii macsiyo ilaahay ee uu samaynaya kasoo fulana waad diidiyo ma yeeliso saas way macnaha oo macnaha waxa way walaa watacaawanu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan sideedabana imaamku iyo ninka madaxda inuu caadi ahaado uusan jawrba ka dhicin oo faasiq noqonin hadduu faasiq noqdona in garabkiisa laga baxo oon la kaalmaynin oon jihaad loo raacin oon xaj loo raacin waa madhabka ay shiicadu qabto waa madhabu shiica madhabu shiica shiicada waxay qabaan waxay yidhaahdaan yani waxa weeyaan laa jihaada fi sabiili illah xataa yakhruja alrabiyu min ali muxammadin wayunaadi munaadi min alsamaai ittabicuuhu wax jihaadoo madaxdan xulin loo raacay ma jiro ilaa kii laga raalliga ahaaye aali maxamed ka mid aha uu soo baxo oo markaas samada lalooga dhawaaqo la yidhahdo raaca wakaas inta ka horraysa nin madaxa la raacay ma jiro nin jihaad lala qaadina ma jiro halaga hadho nimanka marka imaamku inuu noqdo radiy raalli laga yahay oo daa'im yani waxa aan macsiyo galaynin oo fisqi ka dhacayninoo hadduu ka dhacana waxa wey garabkiisa ha laga baxo oo ha lagu kaco oo ha laga tago waa madhabka raafidada iyo khawaarijta wa madhab saxa maa waana madhabka ay ku radinayaan a'immadu sunnadu markay leeyihiin waalxaju waaljihaadu maadiyaani maca uli lamri min almuslimiina barihim wafaajirihim waxay radinayaan madhabka raafidada radinayaan madhabka raafidada ee sharti ka dhigaya imaamku inuu caadil yahay macsuum yahay qoladaasay radinayaan macnaha ayib wa kun ahowbu sheekh yiri marka mutiican mid ateeca amrahu imaamka amarkiisa mid ateecahu sidaasay arrimuhu ku hagaagi karaanoo hada wax ku hagaagi karaan fii maa shay dhexdii mid ku adeeco aho noqo amara uu amray maa lam yakun hadduusan ahayn shaygaa uu amray bimunkarin midla inkirayoo shareecadu diiday hadduusan ahayn oo hadduu shay munkar a yahay ka yeelimays saas mana ku ka yeelimaysid waad ku diidi yani waxa weyaan ka amar qaadan maysid oo fa yuxtadar markaa hadduu kaa noqdo yuxtadar waa laga digtoonaano waa laga fogaanaya hadduu amarkiisu ku soo baxo shay macsiya maya laga yeeli maayo macna oo masalan waxa weye hadduu ku yidhaahdo masalan ilaahay u shirkiyeen ilaahay u shariigiyeen oo ilaahay keyrkii caabud ma yeelays hadduu shay bidcaa ku faro ma yeelays hadduu macsiyo ku faro yeeli maysid laakiin yeeli maysid macnaheedu maaha intaad dad urursato ood mucaarad ku noqotood xisbi asaasto markaa la dagaalama maaha saas way macana ayib masaladaas waxa weeye iyo ahmiyadda ay leedahay iyo shareecadu fiirada ay fiirisay iyo meeshay ka fiirisay siday u qodo dheer tahay soomaalida maanta joogtahay maalin kale mooye aad bay u fahmaysaa soosaas ma waxaan leenahay ilaahu yaa hadda madaxda xixumay inoo soo celiyay soo kuma baryaysan kuwii aan la dagaalanay ilaa kuwii uu maanta yaa noo soo celiya kii la dagaalamay xataa ku baryaysanay sooma yani waxa weeyaan sideedaba nidaamku ummadu kala adinaya xataa ha xumaado laakiin fasaadka uu hor taagan yahay baa ka badan dhibka isaga uu dadku hayo sooma marka lagama dhaadhiciyo dadku markay xamaasaysanaayeeno ama qabiilqabiil loo xamaasaysanaa ama ururada loo xamaasaysanaa ama la ordahayay way adkayd in la yidhaahdo war waxaan dhib ka weyn baa ka imaanay qaab kale xalha loo raagay laakiin maanta soomaaliday joogtaay dhibkay soo martay bay ogtahay iyo waxa hadda ku- ay ay ku jirto waxa weeyaan taqriiban mawduucaasi iyagoon loo akhriyin bay iska akhriseen soo ma innaga waa inoo akhriseen ummad kale loo akhriyin ahmiyadda ay leedahay nidaamka ilaalintiisa iyo a'immada walow joorba ha ku kaceena in loo dulqaato oo loo sabro macnaha joorkooda ayib واعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى وإن يكن ذا واحدا تعينا عليه لا شرطه أن يأمنا فاصبر وزد اليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان به لكن يحكم بدقلي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا جودتك لفرق يحمان في المحيط سلام أيضا وقرب آبي أبنه مؤه bal culimada qaarkood waxay ku tiriyaan rukniga lixaad ee arkaanta islaamka bay ku daraan bay ka dhigaan maxaa yeelay alamru bilmacruuf nahy cala munkar waxaa soo gelayo qayb ka ah jihaadka jihaadku waa qayb ka mida alamru bilmacruuf nahy cala munkar marka saas daraaddeed buu meesha usoo geliyay wuxuu yidhi marka waclam ogow biana alamra amarka dadka wanaagga la amro wanahya iyo reebidda xumaanta la reebaayo maca wadajir xaal ay yihiin fardaa kifaayatin fardu kifaayo wey calaa man cid korkiibay fardu kifaayo ku yihiin qad wacaa weeleeyey oo wax garanaya wa in yakun hadduu yahay daakani midka munkarka ogaaday hadduu yahay waaxidan hal ruux hadduu yahay tacayana waa ku caynoobaya markaas inuu munkarkii reebo ama wanaaggii faro korkaa waa ku caynoobaya tacayana waa caynoobaya calayhi korkiisa laakiin lagu noqayo shartuhu wanaagoo la faro iyo xumaantoo la reebo shardigeedu an ya'mana waa inuu aamin noqdo ruuxi lafihiisi iyo xoolihiisi iyo waa inuu u aamin noqdo uusan u baqaynin fasbir sabir buu yidhi marka hawshaa iyada ah ku sabir oo wasil zuuli oo bedel munkarka bilyadi gacanta ku zuuli wallisaani iyo carabka haa fasil zuuli dhe bilyadi gacanta ku zuuli wallisaani iyo carabka limunkarin munkar zuuli waxdar ka digtoonow min annuqsaani dhimanaantana ka digtoonow الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقرب آدي أبرنتي أما وأري آد منه يوى أمد مسلم كان إلى منهم تاين واحد قنقر تأهمية دير كتفه ربي سبحانه وتعالى أمد إسلام كخيرية دير وفا كحرش وخيرية دير كحرن فهي أرنساس التاجير أي تاجنت كنتم خير أمة أخرجت للناس waxaad ahaateen ummadta ugu khayr badan dadka loo soo saaray ma mar walba maya ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billah jumlooyinkaasi waa fii maxalli nasbi xaal bay ku nasbisay sida raajixa xaaladda aada wanaagga amraysaan xumaantana reebaysaan allana rumaynaysaan xaaladaasaad waxaad tihiin ummadta ugu khayr badan xaaladaa qaydka ah haddii la waayo ummadta ugu khayr badan ma noqonaysaan saas daraadeed khayriyada ummaddani waxay ku jirtaa inay qodobkaa iyo rukniga isu taagto haddii kale khayryada dhan baa ka lumaysa waxaa kutusaya saan horayba u sheegnay waa rukniga lixaad bay culimmada qaarkood ku tiriyaan waxaa kaloo kutusaya ahamiyadiisa qodobkaasi iyo ruknigaas waxaa kutusaya ummadda jiritaankeedaba jiritaankeeda isagaa sabab u ah ummadda islaamka inay jirto qodobkaas oo laysu taago ayaa sabab u ah inay baaba'do oy tiramtana qodobkaasoo laga tago ayaa sabab u ah maxaa yeelay ummadda islaamka laba cudur baa sideeda baabi'iya cudur waa mid gudaha ka yimaada sermis gudaha ka dhasha cudurna waa cadow dibadda ka yimaada cudurka gudaha ka yimaada waa macaasida iyo dunuubta ummaddu ku kacaysa wa waxaa ka hortaga oo daaweeya ummadda dad taagan oo xumaantiina u diidan wanaaggiina faraya in la helo cudurkii bannaanka ka imaan lahaya cadowgii bannaanka ka imaan laha ummadda tirtiri lahaana isagana waxaa ka hortagaya oo difaacaya oo celinaya jihaad baa lagu difaacaya waa qeyb ka mida alamru bilmacruuf wannahy cala lmunkar saas daraaddeed muskiladii gudaha ee ummadda burburkeeda keeni lahay iyo muskiladii dibadda labadaba waxaa macnaha lagu dafciyaa oo lagaga hortegayaa qodobkaa ah alamru bilmacruuf wannahy cala lmunkar ummadda jiritaankeedu marka qodobkaas ku xidhay saas daraaddeed waxaad garan kartaan rasuulkeena sal lla alay wasalam markuu ku misaaliyey sidii doon la wada saaran yahay nolosha soma oo qoladii ka tagtay inay xumaanta reebaan iyo qoladii xumaanta samaynayseeda doontii badda la gashay oo kale nabigu markuu ku misaaliyey macnaheedu waxa weeyaan haddii aan la helin dad u taagan arrintaa iyada noloshoo dhan waa fasaadaysaa bulshaduna waa baaba'aysa doon badda gashay oo waxba ka soo harin waxbana ka badbaadin baa la noqonaya somal marka waa qodob yani yani muhim ah haayat alahmiya haayat alahmiya nusuusta markaad fiiriso waxa weeyaan waa qodob iyo rukni aad muhim u ah oo ummadda islaamka runta inay isu taagsan loo baahan yahay in ay wixii ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala amraan wixii ilaahay uu necel yahayna inay reebaan macna taasaa marka keenaysa yani sidoo kale waad garan kartaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu shaqo uga dhigay arrintan iyada ah dadka kuwa ugu jeclaabuu shaqo uga dhigay hadday jirto shaqo ka qiimo badan ilaahay subxana wa tacaala rususha iyo ambiyada iyo saalixiinta iyo sidiiqiinta iyo shuhadada shaqo tan ka fiican hadday jiri lahayd qoladaasuu siin lahaa sooma dadku ilaahay ugu jecla ee safwadiisa ahaa shaqada uu shaqo uga dhigo waa shaqada shaqooyinka ugu qiimo badan saas yani waxa weye afdal lwadaaif oo adduunka laga qabto waa middaa iyada macna ayb waclam ogow biana almra wannahya maca halkaa wuxuu ku tilmaamayaa macaada wuxuu ku tilmaamaya in alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ay yihiin laba arrimoodoo isku lamaan oo aan la kala qaadi karin kala qaadidooduna waa nooc inxiraafa wey inuu ruuxu yidhaahdo anigu wanaagga umbaan amraya laakiin munkarka haddaan isku taabsan dadkii xumaantii ka reebo meeshaan waxaa ka imaanaysa dadkii in ay macnaha ku diidaan oy ku nacaan oo kaa boodaan sidaas daraaddeed anigu wanaag ubaan dadka u sheegaya waa inxiraaf inxiraaf wey waa inay isku lamaan yihiin munkarkaad aragtana waa inaad reebayso wixii macruufee wanaaggana waa inaad dadka ugu yeedhayso munkarkii maxaa ka mid a shirkigaa ka mid a sooma bidacaa ka mid a macaasidaa ka mida xaaraamta la cunayaa ka mida macaasidan bulshadu ku jirto walow haba lagugu naco walow dadku ha kaaga carreen adiga usluub wanaagsanuun inaad ku gudataan la doonaya xikmad inaad u adeegsataan la doonaya laakiin ha lagu raaco iyo yaan lagu raacin hawl xilkeedu ku yaalla maba ahaba saas daraaddeed baa yani waxa weye jamaacatu tabliiq mu'aakhadaadka lagu haysto iyo inxiraafaadka ay ku jiraan bay ka mid tahay in ay yidhaahdaan naqtasiru cala alamri bilmacruuf amaa haddaanu yani waxa weye annahyu can ilmunkar samayno dadkii baa naga cararaya saas kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf maxaa la daba dhigay watanhawna cani ilmunkar waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar waalmu'minuuna والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فذلك مع واسكل ما إلهي واسكل ما يأمر عن ذلك الوضع مرتهي المسألة سيدة هذا بقابك والروح الدعوة أبو ذلي هذا قال اجتهادي أكل نقط أما إشغل الشيء في سكلي من أما وداد وكفر قاري يعني وحيانا فربنا باستحسان كرسان كرا قائدة أي كل شيء أعبتك بكا عرارية وحيانا والاستحسان كرا laakiin istixsaankaasi istixsaan sax maa istixsaan sax maa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxiix lbuqaari waxaa ku soo arooray inuu ahaa kaana mufariqan kaana mufariqan mufariqan bayna maada wa maada bayna alxaqi waalbaatil soma intaa dadkan baatil kuwada wadi lahayd oo kii shirkiga iyo bidcada iyo khuraafada iyo macaasida kulli aynu wada socon la dhihi lahayd dadkan ha kala baxeen soma ha kala bixin dadkan intii manhajkoodu saxsan yahay israaceen tii kale khaldanaana ka jira ha lagu ogo laakiin kii qubuurta caabudaya waxaa dhihi iga carabi hadaa idhahda war qubuurta jooji kii shirkiga galhaya sidoo kale kii bidcada ku sugan haddaa tira war bidcada jooji waxaad ka cabsan inuu kaa cararo marka maxaad idhahdaa adiga siyaasi maa tahay mise nin diiniya ya siyaasiga lagu yaqaanaa inuu dadkao dhan wato ilaan isagoo kursigu rabaa soma maaha ninka daaciga ee caalimka waa waa nin dabiib ah oo dhakhtar ah oo daawo macnaha boob daawinaya wa ma aha nin intuu macnaha waxa weeyaan nin walba kaxaysta oo isagu dantiisa ku gaadho maaha saas way macana waa in dariiqii rususha iyo ambiyada daacida ay martay marka macan alamru bilmacruuf nahy can lmunkar waa isku lamaaya ninkii kala qaadana fa huwa cala inxiraafin baciidin can ilxaq saas way macana ayib labadoodaasi marka wuxuu yidhi fardaa kifaayatin fardaa kifaaya fardaa kifaaya meeshaas fardaa kifaayatinta luqa ahaanbaa loo haystaa min xayu luqa waa culimada qaarkood ka dayrina maxay yidhahe fardiga waa masder masderkana waxay yidhaahdaan laa yusanna walaa yujmac lamana tasniyeeyo lamana jamciyo masaadirta marka fardaa uu tasniyeeyey sooma meesha marka waxaa ku jirta yani waxa weyaan luqatan luq ahaan ayaa bush ugu jira laakiin sida sheekh ibn cuthaymiin caleyh raxmatullahi uu leeyahay waxoogaa waxaa la odhanayaa fardaada bimacnaa waxaa lagu qadarayaa bimacnaa ism mafcuul oo kaleeto macnahaasoo kale markay wadato marka waa saa'iq wey oo waxay noqonaysaa fardaa kifaayatin ay mafruudaa kifaayatin mafruudaa markaas waxa weyaan yani asmaau lfaacilka iyo asmaau mafcuulka iyo sifa mushabaha iyo markaas tujmac watusana sooma saas markay noqonaysa marka waa fardu kifaaya halkaa wuxuu ku sheegaya marka alamru bilmacruuf can awnahyi can ilmunkar inuu yahay fardu kifaaya xukunkiisu inuu fardu kifaaya fardu kifaaya maxaa la yidhahdaa waa kaan soo sheegna hadda kahor waxaa la yidhahdaa laba tacriifka waa lagu tacriifiya waxaa la yidhahdaa ma yuqsadu xusuulu lficli biqaطci الnadari can ilfaacil baa la wax loola jeedo uun in ficilkii falku dhaca un laakiin ruuxa samaynaya aan la fiirinayn maalan meydku markuu dhinto halla aasaa la yidhi sooma muhimaddu waa inuu aaskii dhaco un laakiin cidda samaynaysaa iyo muhim ma ah ma hebel baa mise waa hebel mise waa hebel mise waa koox hebel muhim ah laakiin ficilku inuu dhaco unbaa muhim ah saas koox ka mida inuun dadka uu qaar ka mida qabtaan baa muhim ficilkii unbaa la rabaa waxaa ka gedisan farducayn waxaa la yidhahdo farducaynta waxa weeye waxaa la fiirinayaa falku inuu dhacana waa la rabaa ruuxa samaynayana si gooniyaa loo cayinay oo loo sheegay